xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta laga soo doortay deegaanka madheera madheera iyo bulaxa waa laba magaalo deris ah xildhiga bulaxa oo dhisa fiican madheera uu gaaraya laakiin madheera waa deegaan iyo dal dal kale ay leeyihiin aniga xilada madheera ma joogo aniga hadda meeshaan kaala hadlayo bulaxawo dabcan laakiin madheera dawladaan saaxiib nahay iyo dal aan deris nahay oo iyo dal walaalaha nacaha degan shaksiyan hadda inaan dhex tago oo aan tagana waxsiba kuma qaba laakiin hadda waxaan kaala hadlaya aan jooga buulaxa weeyaan laakiin siday iyagu sheegeen waxaad ku sugan tahay bay idhahdeen adiga iyo dad kula socdaa hotel ku yaala isla magaalada madheero gudaheeda waad mahadsan tahay arrintaas waxaan isleeyahay dabcan weliyo ka tirsan si waa laga helayaa madheera weliyo jooga oo udiri kartaa inaan hotel madheera aan joogno iyo in kale taas marka aniga kule ma aan joogno waxaan joognaa magaalada balaxaawo xaafad kamid aan ku suganahay ani hadda mana joogo madheera laakiin xilligan u baahda madheera maahan nairobi baan tegaya iyo meesha saba ka shaqeyso dalka kenya dal kenya dal aan saaxiiba nahay deris aan nahay shacabkaygii dowladda soomaaliyeed ee burburtay samafalka ugu badan iyo gacanta ugu badan iyo dhaqaalaha ugu badan iyo shacabkaygii ku badbaaday waayaan oo xeryahooda ilaa hadda ku xariisanyiin shacabka soomaaliyeed ee dowladda kenyana amaal baan uhaynaa laakiin hadda aniga shaksiyan aan kula hadlahayo iyo ciidan aniga iyo mas-uuliyiinta kale ula socoto midnana
dadka dhallisan tallaabooyinka aad qaaday gaar ahaan tegitaankaaga dalka kenya oo aad sheegtay inaad nairobi gaadhay hadda ka hor waxay kugu eedeynayaan in aad wiiqayso ama aad isku dirayso labada shacab iyo labada dowladood ee kenya iyo soomaaliya maxaad kaga jawaabaysa arrintaas walaba waad mahadsan tahay fikrigaas fikri aada u qaldan waayo aniga nishatloosa mas-uula soomaaliyeed baan ahay dadka hadda deegaankan degan labada dhinacna ay aada u yaqaanaan kana tirsan dowlad goboleedda jubbaland wasiirka amnigana ah gaar ahaanna shaksi aada looga yaqaana aradan anigu wax dhiba ma aanan wado horeyna ooma wadin ani shaksi la dambeeyey baan ahay oo si sharci darro ah oo sharciga banaankiisa ah shan bilood afduhu loogu haystay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafada hurwaa kolka guri la geynayay loo diiday wax sharci ah iyo xaqi aan ulahaa iyo cadaalad intaba kadibna ilaahay baa ii fududay tabaaraka watacaala iyadoo raggii dulmigaas igu sameeyey haysan sur raali ka ahayn inaan xilligaas ayadaa laisii daayo inaan soo baxo haddii aan soo maray kismaayona haddana waddada aan ku imaan lahaa dabcan meesha hadda aan joogo waa laga yaabaa inaan meelo kale usoo maray sababtoo dalka amni ma ahan diyaaradina ayaka xayiray degmooyinka gobolka geela soo aadahayay laakiin shaksiyan wax hadda isku dir ah oo laba dal ah oon horey u wada ma jiro annaku hadda nairobi iyo dalka kenyana dalaan darisna waa naqaanaa dowladda soomaaliya dalka soomaaliya ciidda kenya ciidda soomaaliya inay laba kaliyiin waa naqaanaa barnaamijkaasna waxaan isleeyahay meesha labada dal isku dilkooda uu ka socdo waa fila waa fila soomaaliya cabdishiid ma ah maxay tahay ujeedada booqashadaada ama socdaalkan aad hadda ku joogtid beled xaawo walaal beled xaawo ani waa deegaankii iyo magaaladeydii dadka shacabka ahay oo aan madaxda u ahayn iyo ciidamadeydii baa joogay horeyna labada kun iyo saddex iyo tobankii sida hadda aan ku sheegay kun iyo tobankii bishii sana saddexaad shanteedii baan badaxa al-shabaab ka qabanay intii ka dambeeyeyna annakaa gacanta ku haynay haatana ciidamo dhalinyaro soomaaliyeed ah oo ahayd inay shabaab la diriraan waa degmooyin labada dowladda kusoo daadguraysay dhibaatadii khallaasan ay ka abuurtay dhibaatadii khallaasada shacabka ay qabaan iyo ciidamada isku direen inaan kala qayb qaata waxa dhibka ay ka shaqeynayaan dowladda dhaxa sidii loo baadin lahaa waa ulajeedkayga waana insha raxmaanna xal baan u helaynaa muxuu yahay xalka aad u helaysaan xalkaan u helayna waxaa weeye biidn illahi tacaala in xasiloonidii iyo wanaagii ka jiray degmooyinkan iyo horumarkii iyo hay-adihii deganaa oo gobolo badan oo dalka soomaaliya ana ka caawinayay gobo degmooyinkan u ahaa gaaraan degmooyin gobolbayska u ahaa gobol kale intiisa kale caawinaysa iyo gobollo kale intaba inaan xasiloonida ay soo celina haddii rabbi idin marka laga yimaado dowladda federaalka waxaa jirta hay-adda caalamiga ee xuquuqda aadamaha ee amnesty international oo shaacisay in lagu haysto eedo la xidhiidha xadgudub ku saabsan xuquuqda aadamaha arrintaasi si aad u aragtaa walaal laba nin oo imaadeernayo oo fila soomaaliya ay ku shaqaysanayaan oo muqdisho joogo oo aada igu qaldamay hay-adana hay-adda waa sax waa hay-ad international ah xaquuqdii hay-adda iyo cadaaladda hay-addana ku xadgudbay oo shaksiyaad ay saaxiib u yihiin war ay u dhiibeen qoray weeyaan nimankaas haddii ay amnesty cadaalad iyo xuquuq bani aadam ilaalinayso dhibaatada hadda ka dhacda ka socota gobolka galo dhibaatadii shacabka soomaaliyeed ee xasuuqii loogu geystay magaalada baydhabo iyo tii aniga laii geystay shanta bilood oo cadaalad darrada eedo sharciga banaankiisa lagu hayo xarun dowladeed aana laigu hayno guryo dad shacab oo soomaaliyeed oo filooyin oo degmada hurwaa ku yaala laigu hayay inay ka hadlaan bay ahayd laakiin waxaan fahmi karaa ragga barnaamijkaas gudbiyey shaksiyaad weliba oo laga yaabo inaan isku deegaan nahay oo dhalinyaraha soomaaliyeed oo laga codsaday inay aniga dhibaateeyaan keliya inay tahay waana insha raxmaanna waxaan isleeyahay khaladkaas waxaan jeclahay inay hay-addu ka noqon doonto haddii aan la idin ugu dambeyntii maxaa haatan kuu qorshaysan walahi hata waxaa noo qorshaysan aniga keliya miihi aniga inoo badan oo mas-uuliyiin aan nahay oo saraakiil sare oo ciidamo iyo madaxweyne ku-xigeenkii dowlad goboleedka iyo wasiiro intaba ah waxaa noo qorshaysan sida aan kuu sheegay haddii aan la idno amnigii iyo dhibaatadii shacabka lagu sameeyey amnidaradii la sameeyey inaan soo celino oo dadka kusoo celino biidn illahi tacaala xasiloonidii iyo wanaagii ay haysteen shacabka iyaga